laga yaabo inay noo raacaan waraaqado yaryar oo dadkeenna aynu kaga codsanayno in mawduucan qof waliba inta awooddiisa ay tahay uu kaga qayb galo khaasatan aynu isku dayno cajaladaha iyo maaragtay waraaqadaha laga diyaariyey mawduucan in aada loo faafiyo waraaqado waxaa jira af soomaali lagu qoray iyo kuwa af carabi lagu qorayba oo mawduucaasi wanaagsan uga hadlaaya oo insha allahu tacaala maktabadaha suuqa dhammaantooda aa ka heli doontaan wixii berri ka dambaysa amba berriba laga yaaba in lasoo dhigo sidoo kale cajaladdan caawa muxaadarada iyo wixii hore ee laga qabtayba ee mawduuca ku saabsan inaynu dadkeenna ku dhex faafinno si caadadan aadka iyo aadka u dhibaatada leh aynooga qarsoonto insha allahu tacala imakana waxaan ku baqayaa sheekha falyatafadal mashkuuran ma'juuran wajazaa allahu khayr
العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم وفقنا من القول والعمل لما تحبه وترضاه sida aad maqasheen walaalayaal mawduuca muxaadaradeenu caawa wuxuu noqon doonaa xukmu shaatimi illaahi warasuul ilaah iyo rasuulkiisa qofka caaya xukumkiisu wuxuu yahay fi dunya walaakhira waxaa la mida qofka caayo diinta islaamka ama shay diinta islaamka ka mid ah oo la hubo diinta islaamka inuu ka mid yahay ama aflagaadeeye malaa'igta ilaahay subxaana wa tacaala ee rabbi subxaana wa tacaala uu ammaanay sidaa uu tilmaamay walaalkeen sheekh moxamed may ahayn mawduucan oo kale dad muslimiina in lagala hadlo haddii taariikhda dib loo raacana dadka arrinta noocaasiya lagu soo eedeeyey waktigii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ama waktigii saxaabada waxay u badnaayeen kuwo gaalaa kafara billahi tabaaraka wa tacaala iyo kuwa munaafiqiina oo arrinta noocaasi ay muujisay nifaaqa iyo kufriga iyo gaalnimada ay quluubtooda ku qarsanayeen walow islaamnimoba ha muujistaane waa nasiib darro iyadoo dadkeenu ay yihiin dad muslimiin ah oo islaamka ay ku abtirsadaan oo laa ilaaha ila allah ay leeyihiin in laga dhex helo cid cayda ilaahay subxaanahu wa tacaala oo rabbi aflagaadaysa ama rasuulkii ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray wax ka sheegta ama diintii qiimaha badnayd ee ilaahay mugdiga iyo jahliga ummadda uu kaga saaray ee iftiinka iyo nuurka subxaana wa tacaala uu ku geliyey cid iyadana markaa dhaleecaysa in ummadda laga dhex helaa waa nasiib darra weyn waxa iyaduna taa ka sii daran in ummadda inteeda kale wax ilaahay subxaana wa tacaala u cadhoonaya daraaddi oo ilaahay u xanaaqaayo marka ilaahay wax laga sheego ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam u xanaaqaaya oo calaalo qal qofka waxaa samaynaya ee munkarka noocaasiya ku ku kacaaya calaal aqal afka ka inkiraysa oo carabka ku diidaysa inay yar tahay ba iyaduna nasiib darro ah waxaa ka sii daran in in fara badanoo muslimiinta ka midi haddii ay arkaan qof khaladka noocaasiyo galay iyo gaalnimadaasi cid la hadlaysa inay yidhaahdaan maxaa kaa gale ma diintaadu caayay diintiisa ayuu caayay oo gaalnimada ay ku soo garab istaagaan oo gaalnimada noocaasi ay ugu hiiliyaan waalciyaadu billah ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal addoomihiisa kama mutaysan inay caayaan ilaahay isaga ayaa abuuray haddaanu ilaahay abuuri lahayn adduunyadan may yimaadeen ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisana isaga ayaa arsaaqa dhulkiisii bay ku dul socdaanoo samadiisii bay ku hoos nool yihiin ilaahay baa baabkiisa iyo biyihiisaba ay isticmaalayaan ay cunayaan oo ay cabbayaan ilaahay baa xoog iyo awood siiyey qaar fara badanna caafimaad ugu daray ilaahay addoomihiisa waxa uu ka mutaystay inay umahadnaqaan inay ammaanaan buu rabbi tabaaraka wa tacaala uu ka mutaystay kama mutaysan rabbi addoomihiisu inay caayaan oo ay aflagaadeeyaan oo ilaahay subxaana wa tacaala xumaan ay u quudhaan waalciyaadu billah arrinta noocaasiya oo ah in ilaahay subxaana wa tacaala afka loola tago oo la aflagaadeeyaa waa arrin wallaahi ay ka dhiidhiday samada iyo dhulka iyo buuraha iyo makhluuqaadka ilaahay subxaana wa tacaala aanay u adkaysan oo marka ay maqlaan cid ilaahay wax ka sheegaysa ama xumaan u tiirinaysa arrinta noocaasi inay ka gilgishaan buu ilaahay qur-aanka ku sheegay wa qaaluu ittakhada araxmaanu walada laqad ji'tum shayئa idda takaadu samaawaatu yatafaطarna minh watanshaqu اlardu watakhiru اljibaalu hadda ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi ibnu aadamka kuwo ka mid ah waxay yidhaahdeen ilaahay ilmuu dhalay ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala arrin weyn oo xuno xumaanteedu ay muuqato ayaad la timaadeen samadii baa ku dhowaatay inay dildilaacdo ay soo daadato markii hadalka noocaasi ee ilaahay loo qura ay maqashay dhulkii baa ku dhowaaday inuu isaguna dildilaacu kala dhambalmo buurihiiba waxay ku dhowaadeen inay burburaan oo ay daataan maxay tahay sababta samada iyo buuraha iyo dhulkaba gilgishay wa an dacow liraxmaani walada allihii raxmaanka ahaa bay yidhaahdeen ilmuu leeyahay waa caydeel in la yidhaahdo ilaahay ilmuu leeyahay oo nuqsaan baa ka dhalanaysa oo waxaa ka dhalanaysa inuu ilmaha u baahan yahay oo waxaa ka dhalanaysa ilmuhu aabbihii dhalay dee inuu shabaha ayaa ka dhalanaysa wamaa yanbagii liraxmaani an yatakida walada allaha raxmaanka uma habboona kumana baahna inuu ilaahay subxaana wa tacaala ilma u yeesho waa arrin uu ka nasahan yahay haddii walaalayaal samadu ay ku dhowaatay inay soo dhacdo dhulku uu duldilaaco buuruhu ay daataan markii ibni aadamka qaarkood ay yidhaahdeen ilaahay baa walad leh maxaad u malaynaysaa waxa dhulkeenna lagaga hadlo walciyaadu billah ilaahay maxaa loo quudha waxaana wallaahi afkaygaa soo marin karahayn oo laa astatiicu inaan idinkula hadlo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala basharka qaarkood maanta ay u quurhayaan oo rabbi subxaana wa tacaala ay kula hadlayaan markaasaynu iska mushaaxayna aynu iska cunaynaa aynu iska cabbaynaa oo arrinta noocaasi ah inaan dareensanayn dhibka ay keeni karta iyo ciqaabka waxa weeyaan ka dhalan kara yaa lagu yaqaanaa ilaahay subxaana wa tacaala in la caayo waxaa lagu yaqaanaa nimanka la idhaahda yuhuud wa qaalat ilyahuudu yadu llahi magluula gullat aydiihim walucinuu bima qaaluu ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yuhuudi waxay tidhi ilaahay gacantiisu way xidhan tahay oo waxay ilaahay subxaana wa tacaala u qarinayaan bakhayltinimo ilaahay waa bakhayl bay yidhaahdeen ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala gacmahooda hala xidho iyaga bakhayltinimaha lagu salido waana la nacdalay odhaahda ay yidhaahdeen awgeed ilaahay waa bakhayl wax ka daran ayaa maanta hargeysa iyo magaalooyinkeenna kale dhexdooda laga yidhaahdo oo lagaga dhawaaqaa miyaanay markaa nacdasha ilaahay subxaana wa tacaala hadhiyo habeen aanay magaalooyinkeenna iyo suuqyadeenna iyo guryaheenna aanay ku soo degahayn halkeebaa barakiyo khayra uga imanaysaa meel iyo dad ilaahay subxaana wa tacaala nacdashiisu ay ku soo degayso yuhuud baa waxay idhahdeen ina allaha faqiirun wa naxnu agniya ilaahay waa mid baahan oo faqiira annaguna waxaanu nahay kuwo haniya oo hodan ah oo markaa xoola ay u buuxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa wuxuu inooga warramayaa walaalayaal cayda ilaahay la caayo aflagaado loo quudhaa inay tahay dabciga iyo dhaqanka yuhuud lagu yaqaano qofka arrinta noocaasiyo sameeyaana iyaga ayuu ku dayday dhaxalkoodii ayaanu hayaa waxaa kaloo dabciga noocaasiyo lagu yaqaanaa munaafiqiinta kuwa islaamnimo muujisanaya laakiin iimaanaanu qalbigooda ku jirina gaalnimo ay qalbigooda dhaamisay qul abillaahi wa aayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ihi isagoo ka hadlaya kuwa munaafiqiina war ma ilaahii idin abuuray rasuulkii uu idiin soo diray aayaadkii ilaahay idiin soo dejiye raxmad iyo naxariista ahaa ayaad ku jeesjeesaysaan oo aada caayaysaan waad gaalowdeen iimaan aad sheegateen dabadeed arrintaasi islaamnimadiiyo iimaankii aad sheegaysay way burisoo meesha waa ay ka saartay waa foolxumo weyn walaalayaal qof islaam sheeganaya oo laa ilaha illa allah ku dhawaaqaya inuu yuhuud ku daydo oo uu ku daydo waxa weeyaan munaafiqiin ilaahay subxaana wa tacaala uu ka warramay naarta qaybta u hoosaysa inay geli doonaan oo dheecaanka kuwa gaalada ahi dusha uu kaga iman doono si cadaab ziyaado arrinta noocaasi ay ugu noqoto arrin musallamaadka ka mida weeyaan walaalayaal arrintan xukunkeeda ilaahay subxaana wa tacaala qofka caaya oo erey laga dhandhansanaayo inuu ilaahay subxaana wa tacaala nuqsaan u quuday ku dhawaaqa inuu qofkaasi gaaloobay in la dilaana ay waajib tahay arrinta noocaasiya waa mid ay culimada islaamku isku waafaqsan yihiin wuxuu uhi isxaaq ibnu rahawaya qad ajmaca almuslimuun ana man saba allaha aw saba rasuulah anahu kafirun bidalik wain kana muqiran bima anzala allah waxay muslimiintu isku waafaqeen qofka ilaahay caaya ama rasuulka caaya inuu arrintaasi ku gaaloobay haba ahaado qof qiraayo diintii ilaahay soo dejiyey haba ahaado mid le muslim baan ahay oo laa ilaaha ila allah haba ahaado mid le nebi maxamed baan rumaysanahay oo muxamedun rasuulullah haba ahaado mid le diinta islaamka ayaan haysta sheegashada noocaasi ee uu sheeganayo inuu qirto yahay diinta rabbi soo dejiyey oo uu rumaysan yahay rasuulkan ilaahay uu soo diray gaalnimo ka baajin mayso waa gaaloobaya gaalnimadiisuna gaalnimada kale ee cayd aanay la soconin way ka xun tahay oo qofka gaalnimadiisu ay tahay cay ilaahay uu caayey ama rasuulka ama diinta ama malaa'igta iyo ka si kale u gaalooba isagoon ilaahay iyo rasuulkiisa iyo malaa'igtiisa aan aflagaadayn waxaa gaalnimo daran ka gaalnimadiisa aflagaadada noocaasi ay la socoto sidaa ogeed bal u fiirta qur-aanka kariimkaa walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illah fayasubu allaha cadwan bigayri cilm ilaahay wuxuu ihi subxaana wa tacaala asnaamtooda haddii aada caydaan oo ay ka dhalanayso iyaguna inay ilaahay caayaan asnaamtooda ha caayina asnaamtooda markaa in la caaya waa maslaxa iyo wanaag laakiin haddii mafsado iyo xumaan ka weyn ay ka dhalanayso ah ilaahay inay caayaan subxaana wa tacaala maslaxadaa lafteeda ka taga si ilaahay subxaana wa tacaala cay markaa aan loogu quudhin oo ilaahay subxaana wa tacaala aan loo aflagaadayn marka marka horeba gaalay ahaayeen haddana iyagoo gaalaabaa la leeyaha samaynina wax ku kalifa inay ilaahay caayaan subxaanahu wa tacaala yacni gaalnimadoodii hore waxaa ka daran gaalnimada ka dhalanaysa inay ilaahay caayaan subxaana wa tacaala gaalka waxaa laga yaaba walaalaya isagoo kaafira inuu kufrigan u haysto shay ilaahay u dhaweynaya subxaana wa tacaala oo u haysto shay ilaahay jeclaysiinaya inuu yahay oo kufrigan u haysto shay ilaahay lagu weyneeye inuu yahay sidaa awgeed cay cad ilaahay inaanu u quudin baa dhici karta maantana innaga dhexdeenna waxaa lagu hayaa kuwa islaam sheeganaya haddana ilaahay subxaana wa tacaala xumaan u quudhaaya iyo aflagaado rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa subxaana wa tacaala inoogu naxariistay soo dirista uu soo diray wma arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin mugdi iyo dulumaad baa caalamkiiyo ummaduba ay ku jirta mugdigii shirki iyo kufriga mugdigii macsiyada iyo khilaafka amarka ilaahay mugdigii jahliga mugdigii dulmiga iyo gardarada ilaahay baa subxaana wa tacaala inagu galladaysta inuu nebi maxamed inoo soo diray laqad mana allahu cala lmuuminiina id bacata fiihim rasuula min anfusihim ilaahay baa inoogu mano sheegtay soo dirista nebi maxamed uu inoo soo diray nebi maxamed nicamka ilaahay subxaana wa tacaala uu bixiyey kuwa u waaweyn ayaa uu ka mid yahay waayo cidda raacda sababtiisu ilaahay subxaana wa tacaala kaga badbaadinayaa naar naar waxa weeyaan jidhka ibni aadamka iyo makhluuqaadku aanu u adkaysan karin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa mid u naxariisto oo u turhaayuu ahaa wallahi naar ayuu inooga turaya inooga naxariisanayay ma jiro shay ilaahay inoo dhaweynaya oo janno markaasi aynu ku mutaysanayno ilaa uu inoo sheegay ma jiro arrin ilaahay naga fogeynaysa oo sababaysa ilaahay ciqaabkiisu inuu nagu dhaco ilaa uu inooga digay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi rasuulkeenu aniga iyo idinku waxaynu isaga dhiganahay ummaday nin darshiday oo dabeeta baalalaydu iyo xasharaadka yaryar intay iftiinkaa soo egteen iyagoon kulaylkaa aada u dareemahayn ay dooneen dabkaa inay ku daataan oo dabkii ka celinaya waxa uu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam anigu ninkaasaan ka dhiganahay idinkuna xaydhaweynta iyo baalaladaasi ayaad ka dhigantihiin waxaan idin hayaa buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam guntiga waxaan idin leeyahay halumma cani innaari halumma cani innaari halumma cani innaar waar naarta ka kaalaya waar naarta ka kaalayo waxa naarta inaad gashaan sabab ayaa iska daaya wa antum tatafallatuuna minii idinkuna waad iga faramuruxsanaysaan oo inta aad iska kay dhufataan ayaa xaggii naarta aad u socotaan hadihi raxmat الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam biummatihi rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam caynkaasa xuquuq buu inagu leeyahy walaalayaal xuquuqdiisa waxaa ka mid ah in rasuulka sala allahu calayhi wasalam la jeclaado oo laga jeclaado naftiyo waladkiiyo waalidkiiyo maalkaba laga jeclaado xuquuqda uu inagu leeyahy waxaa ka mida rasuulka in la weyneeyo litu'minuu biاllahi wa rasuulih wa tucaziruuhu wa tuwaqiruuh ilaahay muxuu u soo dejiyey diintan muxuu ilaahay kitaabkan u soo dejiyey si aad ilaahay u rumaysaan oo rasuulka u rumaysaan ilaahay aada u weynaysaan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aada u weynaysaan oo aada u ixtiraamtaan faالadiina aamanuu bihi wacazaruuhu wanasaruuh waاtabacuu nuura aladii unzila macah faulaa'ika hum lmuflixuun kuwa rasuulka rumeeyey ee raacay oo weyneeyey ee nuurkii uu la yimi ka qaatay kuwaas inay liibaaneen bu ilahay subxana wa tacala tilmaamaya bal u fiirso labada aayadood ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu xidhiidhiyey iimaanka iyo weynaynta iyo ixtiraamka rasuulka taasina waxa ay tusinaysaa qofka inaanu iimaan u sugnaanahayn ilaa weynayntii rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga helo qofku inaanu liibaanahayn laa fi dunya walaa fi laakhira ilaa inuu noqdo mooyaane mid rasuulka calayhi salaatu wasalaam weyneeya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam mujtamacii uu ku dhex noolaa waxay ahaayeen kuwa ilaahay aayadda uu ku sifaynaayo way rumeeyeenay raaceen way ixtiraameen oy weyneeyeen xumaan umay quurin rasuulka calayhi salaatu wasalaam af iyo adintoona rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam cidda xumaan u quudhana sida aynu tilmaami doonno iska dhaaf inay afka kala hadlaane markiiba seefta ayaa ay kula boodi jireen saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhim cadowgooda ayaa u qiray siday rasuulka u weyneynayeen ee u jeclaayeen wuxuu ihi curwata ibnu mascuud wallaahi baan ku dhaartaye anigoo wafdiya boqorro waan u tegey kaysar iyo kisraan u tegay iyo najaashi wallaahi boqor kasta waan arkay dadkiisu siday u weyneeyaan ay u ixtiraamaan laakiin maan arag boqor loo weyneynayo dadkiisu ay u weyneynayaan ay u ixtiraamayaan sida muxamed saxaabadiisu ay u weyneeyaan idaa amarahum ibtadaruu amrah haddii wax uu amro amarkiisa u degdegayaan hadduu arrin u diido markiiba way ka hadhayaan haddii ay hadlaan oo agtiisa ay ka hadlaan codkay hoos u dhigayaan iska dhaaf inay caayaan oo aflagaada ay u quraane suurtagalu maaha buu leeya inay indhaha ka buuxsadaan oo si fiican ay u arkaan tacdiiman wa ixtiraaman wa tajliilan lahu weyneyn ay weyneynayaan iyo haybadaysi ay ka haybadaysanayaan awgeed wa haada abu sufyaan quraysh baa dirto maka ka dirto waxayna oradoo madiina tag maxamed u tag bay yidhaahdeenoo heshiiskii sulxulxudaybiya la odhan jirayna dhex maray soo adkee bay yidhaahdeenoo weliba muddadana soo kordhi magaalada madiine markuu yimi wuxuu ku soo degay inantiisii umu xabiiba oo ka mid ahayd min azwaaji nabiyi calayhi salaatu wasalaam dabeetana furaash rasuulku lahaa meesha ku goglana ayaa uu doonay inuu ku fadhiisto intaanu furaashkii ku fadhiisan bay ka laalaabtay markaasaa intuu yaabay baa wuxuu yidhi wallaahi inantayda anigu garan maayo ma firaashkaad ii quudi weydaad igala weyn tahay mise anigaad firaashka ii quudi weydayo firaashkaaba aniga igala kaa weyn sababtaad firaashka u laabtay garan maayo markaasaa waxa ay tidhi waa firaashkii rasu firaashkii rasuulka ilaahay haadaa firaashu rasuuli illaah wa anta mushrik aduna mid mushrik oo gaala baa tahay oo najisa falam uxiba an tajlisa calaa firaashi ma jeclaysan markaa imay cajabin oo raalli kuma noqon inaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam firaashkiisa aada ku fadhiisato waxa uu la kulmay markaa mashadka iyo muuqaalka noocaasiya markuu soo noqday maka uu ku soo noqday baa waxay yidhaahdeen abuu sufyaanow bal waran maxaa kaa dambeeya oo madiina aad kaga timi maxaadse ka sidaa ma nooga sidaa wax warqada ama wax ballana ama wax heshiisa moxamed suri lah wallahi qadaba may wallahi waa diiday waxaas oo dhan waqad tatabactu asxaabahu fama ra'aytu qawma limalikin calayhim aطwaca minhum lahu intii aan joogay oo dhan saxaabadiisaan u fiirsanayay o maan arag buu ihi boqor sidaa ay u weyneynayaan loo weyneeyo oo saasi loo ixtiraamo saxaabada rasuulku ridwaan ullahi calayhim waxay ahaayeen sida uu yihi camr ibn lcaas sida bukhaari warinaayo ma kaana axadun axaba ilaya min rasuuli illah rasuulka calayhi salaatu wasalaam cidna kama jeclay walaa ajalla fii caynaya minh cid aan uga weyneynayo ixtiraam badnaana ma jirin وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له indhaha kamaan buuxsan jirin buuhi weynayn aan weynaynaya awgeed walow su'iltu an asifahu ma aطaqtu liannii lam akun amlau caynaya min haddii maanta layga waraysto oo markii rasuulku dhintay calayhi salaatu wasalaam oo la yidhaahdo bal saxaabadii rasuulkaad ka mid tahay rasuulkii noo sifeen siduu u ekaa ma sifayn karaya buu yidhi waayo maan awoodi jirin rasuulka inaan indhaha ka buuxsado weynayn aan weynaynayo iyo haybadaysi aan ka haybadaysanayo bal mujtamaca noocaasiya iyo mujtamaceenna maanta bal ha laysu eega dadow mujtamacaasi markuu sidaasi noqday ilaahay baa barakeeyey subxaana wa tacaala iyagoo yaraa iyadoo awooddoodu ay yarado hobkoodu yaraa gaaladii markaa tirada badnayd ee hubka badnayd ee xoogga caalamka u sheeganaysa bay muquuniyeen oo sanka markaa ciidda ay u geliyeen oo ay duleeyeen leannahu ilaahay markay weyneeyeenee rasuulka ay weyneeyeen calayhi salaatu wasalaam ayaa iyagana ilaahay cizo iyo sharaf uu yeelay innaguna maanta markaynu ilaahay subxaana wa tacaala weynayntiisii xaqa ayd ka soo bixi weynay rasuulkeennii ixtiraamkii xaqa aynu ixtiraami weynay ilaahay baa ina duleeyey subxaana wa tacaala ilaahay baa barakada ka qaaday tiradeenii oo midaan tayo lahayn bay noqotay ilaahay baa subxaana wa tacaala barakada ka qaaday khayraadkii dhulkeenna ku jiray oo waa kuwa muslimiintu ka gaajoonaya iyadoo dhulka ay degaanu yahay dhulka waxa weeyaan u khayraad badan waa taa qasabadu ay ugu jirto kuwa gaalada ee kafarada ah ee ay nuugayaan ee ay markaa dardarsanayaan iyadoo cidina aanay u diidahayn cidina markaasi aanay ka dhicin ahayn rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam walaalayaal in la caayaa u malayn maayo in qof muslimi uu joogo waddankeenna gaar ahaan oo malaa jaahilkaa inay tahay kufri iyo gaalnimo qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam cay u quudha oo kula hadla erey kasta oo markaa caadada iyo curfiga dadkaasi la eego loo fahmaya inuu cayn yahay ama uu yahay mid nuqsaani ay ku jirto qofka rasuulka u quudha ee kula hadlaa qofkaasi qof gaaloobay weeyaan waa min nawaaqid aliimaan haddii marka hore uu muumin ahaa waxyaabaha iimaanka buriyay arrintaasi ka mid tahay ma aha gaalnimo dusha oo qura ah oo la odhan karo carabka iyo dushuu ka gaaloobay malaa iimaan baa qalbigiisa ku jira qofkaasi kor iyo kalba waa ka gaaloobay dusha iyo qalbiga labadaba qof ka gaaloobay weeyaan arrinta ama ha xalaashado ama yaanu xalaashanin ha ahaado mid markaasi moogan arrinta noocaasi iyo dhibaatada ay leedahay ha noqdo mid og waxaa ka dhalanaya oo ciqaaba ama ha noqdo mid aan ogeyn sababtuna waxay tahay walaalayaal suurtagal maaha qof inuu caayo ilaahay subxaana wa tacaala ama uu caayo rasuulka ama diinta islaamka ama malaa'igta iyadoo qalbigiisa iimaan u ku jiro iyadoo qalbigiisa uu ku jiro jacayl ilaah iyo rasuulkiisa u haya iyadoo qalbigiisa uu ku jiro weyneyn ilaahay uu weyneynayo subxaana wa tacaala iyo ixtiraam rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ixtiraamaya qad zaala alxubu waaltacdiimu waaltabdiilu min qalbi jacaylkii iyo weyneyntii baa qalbigiisa ka suulay mar haddii qofkana qalbigiisa laga waayo weyneyn ilaah iyo rasuulka weyneynayo iyo jacayl uu u qabo qofkaasi iimaankii qalbigiisa waa ka baaba'ay oo waa ka suulay culimada islaamku arrintaasi inay gaalnimo tahay iskumay khilaafin isxaaq ibnu rahawiya raximahullah hadalkiisa waynu akrinay qad ajmaca almuslimu alculamaa ana man saba allaha caza wajala aw saba rasuulah aw dafaca shayئa anzalahu allah aw qatala nabiya min anbiyaءi illah whuwa maca dalika muqiru bima anzla allah anahu kafir waxay culimadu isku waafaqeen buu yihi qofka ilaahay caaya ama rasuulka amaba se diida xukum ilaahay uu soo dejiyey ama nebi gacantiisa ula tago oo dila haba noqdo mid loo anqirsanay diinta ilaahay soo dejiye inuu gaal yahay bay culimada islaamku ay isku waafaqeen maxamed ibnu saxnuunna wuxuu yihi raximah llah oo ka mida markaa culimada maalikiyadu أجمع العلماء على أن شاaتم النبي المتنqص لh كافir culimadu waxay isku waafqeen qofka rasuulka caaya ee rasuulka عalayه الصلاaةu وaسaلاaم wax نqصaani ku jirta kula hadla inuu gaal yahay bay isku waafqeen والوaعيidu jaarin عalayhi بcadاab الlahi lah ilahay cadaabkiisuna waa sugaya ilaahay uu ugu goodiyey wa xukmhu cinda الأmati alqatل xukumkiisuna waa in la dilo وman shaka fيi kfrihi وacadاabihi kfr qofka ka shakiya kaa gaalnimadiisa iyo in la cadaabayo kaa laftiisa ayaa gaaloobaya buuhi qaadiciyaad baa kitaabu shifa fii xuquuqi lmustafa kusoo naqliyey sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah saaxibu masluulka ayaa qowlkaa markaa uu kusoo naqlinaya innaga maanta iska dhaaf in gaalnimadooda laga shakiye in la difaaco markaa lasoo garab galo ama cidda awoodda u lihi aanay waxba ka qaban ayaa dhexdeenna waxa weeyaan farabadatay kacay oo qura markaa gaalnimadu kuma koobnaanayso qaar kale u gudbaysaa kacayda noocaasi aan ka cadho waxbaba aan dareeminba iyadoo rasuulka lagu agcahay yidhaahda ninkani gaal maaha yidhaahda maxaa idinka galay oo aada u sheeganaysaa wuxuu doonaya ha ku hadlee kuwaa laftooduna sida isaguba u gaaloobay ayaa iyaga laftooduna ay u gaaloobayaan abubakri alfarisi oo ka mida markaa aimatu shaaficiya isaguna saasoo kale wuxuu soo naqliyey in ninka rasuulka calayhi salaatu wasalaam caayee qadfiya uu gaal yahay in la dilana waxa weeyaan ay tahay subukii baa lamida culamaau shaaficiya ka mid a ama sabu nabiyi falijmaacu muncaqidu cala anahu kufru walistihzaau bihi kufr wuxuu leeyahay cayda rasuulka calayhi salaatu wasalaam la caaya waxaa la ysku waafaqay inay gaalnimo tahay in lagu jeestaa jeesteesaana waa gaalnimo fataawadiisa ayaa markaa hadalkaasi uu ku qorayay fataawa subuki sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llah wuxuu isaguna soo naqlinayaa afarta madhabba inay saasi isku waafaqsan yihiin imaamu axmed iyo maalik iyo shaafici iyo abu xaniifa oo markuu sheegay arrintaasi inay gaalnimo tahay wuxuu ihi wataxriiru lqawli fiiha ana saaba in kaana muslima fainahu yakfur wa yuqtal bigayri khilaaf masalada tafatirkeedu wuxuu noqonayaa qofka rasuulka caaya haddii markii hore muslim uu ahaa waa gaaloobaya waana la dilaya taana layskuma khilaafsana wa huwa madhabu a'imati alarbaca wa gayrihim aimatu larbacana saasay ku tegeen iyo waxa weeyaan culimada kaleba adilo badan oo qur-aanka ku taala iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaayna tusinaysa qofka rasuulka cay u quura ama diinta ama allahba subxaana wa tacaala inuu qofkaasi yahay qof kufriye oo gaaloobay ilaahay wuxuu ihi subxaana wa tacaala fii kitaabihi alkariim ina aladiina yu'duuna allaha warasuulah lacanahum allahu fi dunya walaakhira kuwa dhibaaya ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulka ilaahay waa nacdalay adduun iyo aakhiraba wa acadda lahum cadaaban muhiina ilaahay wuxuu u diyaariyey cadaab wax dulleeye ilaahay subxaana wa tacaala intaa kadib wuxuu ka warramay kuwa muuminiinta dhibayaana dembi weyn inay dhabarka u riteen aayaddani waxayna tusinaysaa qofka ilaahay caaya ama rasuulka caaya ama diinta caaya inuu yahay qof gaaloobay qofka ilaahay caaya ama rasuulka caaya dee diintiina waa caay rasuulkii diintaba loo soo dhiibay ninka caaya ma diin buu wuxu reebay diin nabigeedii uu caayan yahay uu ceebaysan yahay yaa aqbalaya oo markaa qaadanaya yaase agtooda ay qiimo ka yeelanaysaa aayaddani waxay tusinaysaa markaa qof kastaas sameeya inuu gaaloobay waayo ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa qofka caaya waxa ilaahay uu kala mid dhigay qofka ilaahay subxaana wa tacaala caaya qofka ilaahay caaya inuu gaal yahayna shaki kuma jiro haddaynu dhinac kale aayadda ka eegnana ilaahay wuxuu ihi lacanahum allahu fi dunya walaakhira adduun iyo aakhiraba waa ku nacdalan yihiin kuwa ilaahay caaya ama rasuulka caaya aflagaadeeya naxariista rabbi baa laga firdhinaya laga eraya adduun iyo aakhira toona ku heli maayaan haddii la yidhaahdo qofku adduun iyo aakhiraba waa ku nacdalan yahayna qofkaasi waa gaalun qof muslimi adduun iyo aakhiraba naxariista ilaahay waayi maayo ilaahay subxaana watacaala naxariistiisa dembiye uu sameeyey qayb ka mida haddii uu ku waayo waxa shaki la-aana inuu qayb ka mida u heli doono maadaamuu yahay qof muumin ah laakiin ninka la idhahdo naxariistii ilaahay buu waayey adduun iyo aakhiraba waa qof gaaloobo diintii ka baxay cadaab muhiina baa loo diyaariyey buuhi rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka haddaynu dib u eegnana aayaadka qur-aankii waxay tilmaamaan cadaabka wax dulleeye cidda loo diyaariyey inay gaalada yihiin fabaa-uu bigadabin calaa gadab walilkaafiriina cadaabun muhiin buu yihi ilaahay subxaana wa tacaala waxa ay la noqdeen oo markaa dhabarka ay saarteen cadho ilaahay subxaana wa tacaala oo laban laaban walilkaafiriina cadaabun muhiin kuwa gaaladaabaa cadaab wax dulleeyaa u sugnaaday wa actadnaa lilkaafiriina cadaaban muhiina markaa gaala ayuunbaa cadaab wax dulleeye leh cadaab muhiina cidda loo ballan qaaday waa kafaro ka ilaahay subxaana wa tacaala caaya ama rasuulka caaya kuwaasi ayaa markaa uu ka mid yahay waxaa kaloo ilaahay qur-aankiisa uu ku yidhi yaxdaru almunaafiquuna an tunazala calayhim suura tunabi'uhum bima fii quluubihim munaafiqiintu waxay ka baqanayaan ay ka digtoon yihiin in la soo dejiyo aayad ka warramaysa gaalnimada iyo qurunka iyo xumaanta ay qalbiga ku qarsanayaan qul istahzi'uu ina allaha mukhrijun ma taxdaruun ilaahay wuxuu yihi waxaad ku tidhaahdaa iska jeesteesa ku jeesteesa ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulka iyo muuminiinta caayo aflagaadeeya ilaahay waxa aad ka digtoontihiin waa soo saaraya waa laydin fadeexadayn doonaa walain sa'altahum layaquuluna inamaa kuna nakuudu wanalcab haddaad weydiiso aad tira war maxaa idiin geeyey inaad ilaahay aflagaadaysaan ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama diinta ilaahay waxay odhan wallaahi nagamay dhab ahayne oo inaanu gaalowno maanaan doonahayne waanu iska ciyaaraynay oo waddadaanu isku dhaafinayna iyo safarka qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulihi kuntum tastahziuun waarma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisaad ku jeesjeesaysaan laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum waxba ha cudur daaranin oo marmarsiiyo hala imanina waad gaalowdeen iimaankii aad sheegateen dabadi aayadda qur-aankaa waxay nas ku tahay siduu leeyahy sheikhu lislaam ibnu taymiya raximahullah qofka jees jees ku sameeya waa cayda aan sariixa ahayn aan caddayn ilaahay ama aayaadka ama rasuulka inuu yahay mid gaaloobay maxaad umalaynaysaa markaa kacay cad la yimaada oo ilaahay caaya ama rasuulka calayh isalaatu wasalaam caaya ama diinta rabbi caaya ama malaa'igta ilaahay subxaana wa tacaala caaya aayaddan qur-aanka ahi waxay ku soo degtay kuwa munaafiqiin ah oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ciidankiisa dhex socday waxaa markaa kuwaasi ay yidhaahdeen iyadoo dagaalkii tabuuk loo socdo wallahi ma ra'aynaa mitla quraa'ina haaulaa argaba butuunan walaa akdaba alsunan walaa ajbana cinda alliqa yacni rasuul allahi wa asxaabahu lquraa wallahi raggayagan quraan ruuggaa bay yidhaahdeen maanaan arag wax ka cin weyn marka cuntada la cunaayo manaanaan arag wax ka been badan haddii afka ay kala qaadaan manaanaan arag wax ka fulaysan raggu markay kulmaana dagaal la yskaga hor yimaado yay u jeedaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii rasuulka ee quraada ahaa saxaabiga la dhahda cawf ibnu maalik oo hadalkaa maqlayaba wuxuu yidhi kadabta walaakinaka munaafiq been baad sheegtay bu munaafiq baana tahay la ukhbiranna rasuula allah wallahi rasuulkaan u warrami doonaan u sheegi waxa aad ku hadashay rasuulku u tegay calayhi salaatu wasalaam dabeetana qur-aankii baaba ka soo dheereeyey oo aayaadkaasi aynu akrinabo ilaahay subxana watacaala soo dejiyey kiina dee waa is og yahay wuxuu sameeyey iyo xumaanta uu irtikaabae isagoo ordaya ayaa si rasuulka ugu marmarsado been uu u sheego ayuu saxaabigii ka daba yimi dabeetana markaasaa inta hashii rasuulka baydeedii uu iska laalaadiyey ayaa wuxuu lahaa inamaa kunaa nalcab wanataxadatu xadiida rakb naqtacu bihi canaa'a ariiq rasuulka ilaah waanu iska ciyaari naga dhabmay ahayn sida dadka socdaalka u sheekaystaan baanu isaga sheekaysanaynin waddada iyo safarka dhibkiisaanu isku dhaafinayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam uma jawaabahay wuxuu lahaa un laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum jawaab kale uma dalacayn waxba ha marmarsiyana waxba ha cudur daaranina waad gaalowdeen iimaan dabadi aad sheegateen rasuulka hashiisii buu ka laalaadaa markaasaa hashina way socotaa dhulka ayuu jiitamayaayo qoryaha ayaa lugaha ka mudmudaaya oo dhagaxanta ayaa markaa lugihiisa xaganaysa oo xoqaysa aad bay maanta u badan yihin kuwa noocaasi dhexdeenna ay ugu badan yihin kuwa masaajidaynagula tukanaya laga yaaba waxa inay sameeyaan kuwa le muslim baanu nahay oo muslimka marka wax la yeelaynayo u cadhooda odhahda wallahi maraykanku muslimiintii ciraaq buu laynaya yuhuuddu falastiin bay laynaysa calayhim lacnatullah calayka lacnatullahi ant adigaa ka daran yuhuudda iyo maraykanka aad sheegayso ka ilaahay caayaya subxaana watacaala ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam caayaya ee diinta rabbi caayaya muslimna waxba u tari maayo diinta rabbina waxba u qaban maayo inay in gaaladu ay muslimiinta sidaa u galaanna asbaabta keensatay waxa isagu uu sameeyey baa ka mid ah ee uu falaya muslimiinta dhexooda uu ku samaynayo waxaa sidaasi munaafiqiintu ay lahaayeen wallahi waanu iska ciyaarayna waanu kafsamaynay ayaa maanta markay ilaahay caayaan ama rasuulka ama diinta ay caayaan ee la yidhaahdo war miyaad ilaahay ka baqanayn maxaad ku hadlaysaa ayaa wuxuu ku odhanaya bal waxa agdabalay buu naga cadhaysinaya una dambaajinaya yacni arrintiisu waxay ku siman tahay mujarad inuu cadhoodo markuu cadhoodo dabeeta iyuu ku ciilbaxaya allah rasuul allah aayaati illah malaa'ikat allah diina rabbi alcaalamiina buu ku ciilbaxaya maxay tusinaysaa khubsiga iyo xumaanta qalbigiisa ku jira carabkani wuxuu soo dallacaa waa weelka biyaha la darsadoo kale haddii iminka aad weel soo qaadato oo foosta aad darto dee foostadaa waxa ku jira unbaa weelkaas uu ku soo qaadaya soo ma carabkani markaa waa min almaqaarif weeyi qalbigiisa gaalnimadii ku jirta ayaa uu soo qaaday markuu cadhoodo waxayd inuu shaydaanka iska naaro inuu ilaahay subxaana wa tacaala xuso si cadhadani ay uga baado inuu rasuulka amarkiisa u hogaansamo u weysaysto inuu fadhiisto inuu hadalka joojiyo isna waxa weyaan ilahay buu caayay rasuulka alayh salaatu wasalaam ayuu caayay waxaa kaloo kamid a adiladayna tusinaysa qofka ku kaca dembiga noocani inuu gaaloobay wuxuu leeyahy saxaabiga la cabdillahi ibni cabbaas waxaa jira nin indhala kaanat lahu ummu waladin tashtumu nabiya wa taqacu fiih wuxuu lahaa naag waxa addoona oo ka ilmo dhashado caruur u lahayd rasuulkay caayi jirtay aflagaadan jirtay fa yanhaaha falaa tantahi wa yasjuruha falaa tanzajir arrintaasi u diidi jiro o odhan jiray ka hadho way diidday inay ka hadho habeen habeenada kamid ee dabeetana caadadeedii xumeed bilowday inay ku seexato rasuulka calayhi salaatu wasalaam caydiisa iyo aflagaadadiisa markaasuu ihi naa iska daa waxaana waa diidday inay dayso markii ay gamaaday ayaa intu uu soo qaatay seeftiisii waa indhaleeyahay uu taataabto halkaa caloosha uu ka saaray ayaa waxa weeyaan xaadkiisa iyo xooggiisa o dhan uu saaray say dhabarka seeftii ay ka dusto ilmo yar baa markaa ku soo duulay halkaa labadeeda lugeed dhexdooda dabeetana cid dishay baa la garan waayo gabadhii waa la dilay baa yihi cid dishayna lama garanayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadkiiu isugu yeedho wuxuu yihi anshudu llaha rajulan facala maa facal liya calayhi xaqun ilaa qar war waxaan leeyahay ninka waxaa sameeyey xaq aan ku leeyahay rasuulkiisii ah haysa sheego ha istaagayaanu isqarine ninkii indhaalaaba soo istaagay yatakhafa annaas wahuwa yatazalzal isagoo gariiraaya oo dadkii kasoo tabtallaabsanayuu soo istaagay xataa qacada bayna yaddayi nabiy calayh isalaatu wasalaam rasuulka hortiisuu soo fadhiya markaasaa wuxuuhi rasuulka ilaahay ow aniga ayaa ninkeedii ah kaana tashtumuka wa taqacu fiik way ku caayi jirtay way ku aflagaadeyn jirtay arrintaa waan u diidi jiray oo wa waa ay diiday inay dayso waliya minha ibnaani mitlu lu'atayn wuxuu tilmaamayaa gabadh ciyaayir lagu dilo inaanay ahayn laba inanoo quruxdooda lu'lu la moodana waa ii dhashay buu yidhi wa kaanat bi rafiiqa aniga wax dhibaataa igumay hayn aniga way ii turi jirtay way ii naxariisan jirtay si fiican bay igu samafali jirtay falama kaanat ilbaarixa jacalat tashtumuka wa taqacu fiik xalay toole ayay bilowday inay ku caydo dabeetana seeftaasaan qaatay oo caloosha aan ka saaro o dhabarka aan ka saaray rasuulku muxuu ihi calayhi salaatu wasalaam miduu ku yihi adiga maxaa kaa galay ma nabigaagii bay cayday rasuulkeedii bay cayday adiga maxaa kaa galay miyaad aniga isu ogeysiisay xataa rasuulu kuma odhan alaa ishhaduu ana damaha hadur rasuulku wuxu uhi war markhaati ka ahaada dhiiggeedu waa hadur weye wax kasoo qaad ma leh xadiidka abu daawuud baa warinayey nasaa-i sanadkiisuna waa saxiix waxaa markaa uu tusinaya sida imaam alkhaaabi uu leeyahay qofka rasuulka caaya calayhi salaatu wasalaam haddii muslim aha inuu gaal yahay dhiiggiisuna xalaaluu yahay haddii aanu muslim ahayna muslimiinta ballan iyo heshiis uu kula jirayna ballankaa iyo heshiiskaasi inuu buray oo dhiiggiisu markaasi xalaal uu noqday kadalika rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam siduu leeyahy anas ibnu maalik markii ilaahay gaaladii uu uga gargaaray ee magaalada maka uu furtay wuxuu magaalada maka soo galay isagoo markaa xidhan qalabkii dagaalka miqsar baa madaxa u saaraa dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo maka ku dhex jira ayaa nin baa u yimo wuxuu ihi ninkii ibnu akhtal la odhan jiray wuxuu ka laalaadaa sitaaradan ama daahan saaran kacbada waa nin rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam meeshaad ku aragtaanba dila fa qaala uktuluuh rasuulku wuxuu ihi dila abubarda saxaabigii la odhan jiray baa u yima fabaqara batna calooshu ka dooxay wa huwa mutacalliqun biastaari alkacba isagoo kacbadii saa uga laalaada ma kacbaa badbaadinaysa allihii kacbada lahaa rasuulkii uu soo diray buu aflagaadeeyey gaaladii kaleba lama layna waa kii rasuulku yihi idhabuu fa antum tulaqaa fasax baadkiin maanta waa laydin cafiye iska taga maxaa isaga si gaara markaa loogu dilay ninkana loo cafiyi waayo waxay tahay sababtu rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu aflagaadeyn jiray oo waxa markaa uu ku darsaday gaalnimada aflagaado rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu aflagaadeyn jiray rag kaloo la mid ahaa oo rasuulku maalintaa uhi dhiigoodu waa hadurna waa jire sababtuna waxayd inay ahaayeen kuwa rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya ninkii la odhan jiray cabdillaahi ibnu sacad baa kamid ahaa cusmaan ibnu cafaan oo ay dhinac ka walaala ahaayeen buu u yimi oo agtiisa uu ku gabaday dabeete cusmaan baa soo kaxeeyo o rasuulka calayhi salaatu wasalaam u keenay isagoo markaa tilmaamaya inuu gaalnimadii iska daynayo inuu islaamo uu doonayo dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa la baayactamo islaamnimo ayuu kula ballamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeete waa eegay intuu madaxa kor u qaaday waxa dabeetana dhacday inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadii kusoo jeesto uu yidhi amaa kaana fiikum rajulu rashiid waa nin waxgaradi miyaanu idinku dhex jirin oo yaquumu ilaa haada xaytu ra'aanii kafaftu yadii can baycatii fayaqtulu nin waxgarad ahoo markuu i arkay inaan gacanta ka laabtay oo islaamnimadu sheeganaya aan ka aqbali waayey nin waxgarado intuu ku kaco dila maxaa laydinka dhex waayey markaasaa saxaabadoo idhaahdeen yaa rasuul allah maa nadri ma fii nafsi wallahi dee rasuulka ilaahayow waxa adigu aad ku fikiraysa aad damacsanayd dee maanaan garanahayn alaa umaata ilayna bicayni miyaad noo iltimi jirta oo aad tirahayd ninka ka takhallusa qaala inahu laa yenbagii linabiyina an takuna lahu khaa'inatu lacyun rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ma habboona nebi inuu yeesho il wax khiyaamaysa oo yacni iljabin iyo waxaas uu rasuul calayhi salaatu wasalaam uu isticmaalo xadiidka abu daawuud baa warinaya sanadkiisuna waa saxiix ninka markaa caynkan ahay wuxuu ahaa nin rasuulka kuwii karaamiyada u ahaa ka mid ahaa wuxu qori jiray uu ridoobo diinta ayuu ka noqday markii uu tegey ee gaaladii uu dhex tegeyna rasuulka aya calayhi salaatu wasalaam buu halkaa kasoo aflagaadayn jiray gaaladii kale rasuulka aan aflagaadaynba maalintaa rasuulku halalaayo ma odhan laakiin isaga waa kaa rasuulku le calayhi salaatu wasalaam maxaad u dili weydeen marka inuu xukunkiisu yahay in la dilaayo xadiidku uu tusinaya laakiin inay rasuulku meel kaga dhaceen oo xaqii rasuulku meel kaga dhacee rasuulku xaq buu lahaa inuu cafiyo oo rasuulku sala allahu alay wasalam iminka waa cafiyey saxaabada rasuulkeennu ridwaan ullaahi calayhim siduu leeya sheekhulislaam ibnu taymiya waa isku waafaqsanaayeen qofka rasuulka caayaa inuu gaaloobay in la dilana waxa weeyaan ay tahay haddaynu taariikhdooda dib u yaro jalleecnana waxay noo muuqanaysa dhacdooyin fara badanoo tusinaya mawqifka ay ka istaageen ciddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aflagaadaysay says ibnu cumar itamiimi sheekha la ydhahdaa kitaabkiisa la ydhahdo alriddatu walfutuux waxa uu tilmaamayaa in almuhaajir bnu abi umaya ninkaa la odhan jiro amiirka ah ama baro saab meesha ladhaha alyamaama iyo inta ku dhow in markaa loo keenay laba dumaroo laba dumaroo heesa oo mid waxay ku heestay rasuulkay u heestay oo ay markaa ay ku cayday hees ta labaadna waxay samaysay inay dadka muslimiinta cayday dabeetana waxa uu sameeyey labadii dumar ahaa mid walba waxa uu ka riday ilig waxa kaloo uu ku sameeyey waxa weeyaan inuu gacanna uu ka taray qataca yadaha wa nazaca faniyataha dabeetana abubakr radia allahu canhu ayaa arrinta noocaasi loo soo sheegay abubakr radia allahu canhu wuxuu yidhi wallahi arrintaa waad igala horaysae taa rasuulka calayhi salaatu wasalaam cayday ee aflagaadaysay tacaynkaasi ee xukunkeedu wuxaa in la dilo in lagu daayo in ilig laga rido gacanta laga jara may ahayn lianna xadda alambiyaai laysa yushbihu alxuduud rasuulka marka la caayo caydiisaasi la mid maha xuduudda kale faman tacaadaya dalika min muslimin fahuwa murtad aw mucaahidin fahuwa muxaaribun qaadi qofka rasuulka caaya aflagaadeeya haddii muslim ahaa waa ridoobo diintii waa ka baxay haddii uu ahaa dimi muslimiinta ku hoos nooloo magangelyo la siiyeyna wuxuu isu bedelay nin muslimiinta dagaal kula jira oo wax heshiisii haba yaraatee aanu ka dhaxayn oo ballankii ka baxay tan kale markaa muslimiinta caydayna taa waxa ahayd iyada inaad iska daysa buu yidhi waayo gaalnimada marka hore ay ku jirtay ayaa cayda muslimiinta ay cayday ka weyn ciddii cayday rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa mar kale abubakar loo keenay nin caayay abubakar abubakar laftiisa dabeetana nin baa wuxuu ku yihi abubakar alaa adribu cunuqa koorta miyaanan ka jarahayn yaa khaliifata rasuuliillah khaliifadii rasuulka ilaah buu caaya faqaala wayxaka weyle ma kaanat liaxadin bacda rasuuli illah rawahu nasaa-i bisanadi saxiix qof qof caydiisa loo dilayaa ma jira buu yidhi oo aan ahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam kadalika waxa weeyaan cumar bnu khataab radia allahu canhu waxau ihi man saba allaha aw saba axadan min alambiyaa faqtuluuh qofka caaya ilaahay subxaana wa tacaala amaba se caaya axad ambiyada ka mida rasuulkeena ama mid kaleba dila buu yihi oo nafta ka jara haddaynu axaadiisa u fiirsanona in fara badan waxaynu aragnaa qof rasuulka hadal ku yidhi ama hadal aflagaada ay ka muuqato ku yidhi oo saxaabadu markiiba ay kula kaceen bal u fiirso ninkii khawaarijtu ay ka farcameen markii uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku yidhi cadaalad maad samayn oo qaybtaadani cadaalad maaha cumar ibnu khataab radia allahu canhu wuxuu yidhi alaa adribu cunuqa hada almunaafiq ya rasuula allah munaafiqin qoorta ma ka jiraa rasuulka ilaahay rasuulku ma odhan waa khalad inaad bishaare ma banaana laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam si kale uu xafiyey kadalika waxaa dhacday nin caraabiya in rasuulku awru ka iibsaday oo yihi timir aanu kaydsanno guriga noo taalla ayaan awrkaa kaa siisay dabeete rasuulku markuu gurigii tegey ayaa timirtii oo la isticmaalay oon oolin buu gurigii tegey ninkiibuu ku soo noqdoo wuxuu yidhi ayuhal caraabi awr baad naga iibisay timir baad naga siisatay timirtiina gurigii ka soo weynee bal maxaynu samaynaa caraabigibaa intuu afka gacanta geliyaba wuxuu yidhi waa qadraa arintaasaad iila tidi alla ballanburintaay buu yidhi waad igu ballanburintay intaa tir timir baan kaaisaa imika le timirtii ma hayo saxaabada rasuulku way cadhoodeen markiiba way kula kaceen inay dilaan bay dooneen ninkaa waad igu ballanburisadaasi ayay ku dilayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaqiisaa ka tanaasulay oo cafiyo markaasi u dhaafay ninka caynkaasiya kadaalika markii kuwa munaafiqiinta ahi ay caaisho aflagaadeeyeen ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu masaajidka ka istaagay uu yidhi waaryo ay iga qabanayeen ninkan waxa weeyaan ehelkaygii igu dhibaateeye aflagaadaynaya sacad ibnu mucaad waa kii rasuulka ilaah noo sheeg hadduu annaga reer tolka iyo qaraabadeeda yahay annaga ayaa kaa qabanoo ninkaasi dilayna kacab ibnu ashraf yahuudi buu ahaa madiine deganaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam aflagaadeeyey mallil bikacab ibnu ashraf buu i rasuulku waar kacab ibnu ashraf ninka la yidhaahdo yaa iga soo qabanayo fa inahu qad aada allaha wa rasuulah ilaahay iyo rasuulkiisaba wuu dhibay maxamed ibnu maslama waa akhuuh walaalkii wey kacab ibnu ashraf walaalkii weeyaan anigaa kaa soo qabanaya bui rasuulka ilaahay uu dilaya isaga iyo saxaabo kale ayaa rasuulku uu diray oo kacab ibnu ashraf ninkii la odhan jiray markaa kasoo takhallusay oo nafta ka soo jaray rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam arrinta noocaasiya waa ku hambaliyeeyey calayhi salaatu wasalaam sidaasi ayaa markaa u ahaa mawqifka dadka muslimiinta ee quluubtooda iimaanu ku jiro sidaasi ayaa markaa ay quluubtoodu ay ku dhowaan jirtay inay qaraxdo haddii wax laga sheego allah ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama diinta waxaa saxaabadu ay tilmaameen marka ay go'doomiyaan qolo gaalo ah oo dhufays ku jirta ama magaalo ku gabanaysa marka ay maqlaan iyadoo rasuulka ay wax ka sheegayaan in arrinta noocaasi aaday uga cadhoon jireen oo qulubtoodu ay ku dhowaan jirtay inay googodo waxa weeyaan ay dildilaacdo culimada islaamka walaalayaal dhacdooyin noocan oo kale waa soo mareen laakiin arrinku sidan maanta uu yahay ma ahay dadka maanta joogaa badankoodu ilaahay subxaana watacaala ka baqan maayan xaakimiina wa maxkuumiin xaakimkiina sharcigii ilaahay oogi maayo kuwii loo talinayana munkarka noocaasiyo dhexdooda lagu samaynaayo cid markaa ka dhiidhinaysa oo cala alaqal afka ka inkiraysa oo ka diidaysaa waxa weeyaan ma jirto kii xataa haystay kii booliska ahaa ayaa marka ladha waar ilaahay buu caayay ama rasuulka kaalay soo qabo ayaa wuxuu odhanaya waar miyuu wax ku yeelay adiga xoola miyuu kaa qaaday maya miyuu adiga wax ku yeelaya maya dee horaba iskaga ta hadduu caayay ma adigu ku caay waar aniga cid ka weyn buu caayay oo ilaahay buu caayay oo rasuulkii ayuu caayay kaalay soo qabo arrinta calinkaasiya iyo bacfiga noocaasi ee muslimiinta maanta haysta iyo kiiro la-aanta aanay markaa u dhiidhi ahayn ee aanay qulubtooda u dhaqaaq ahayn marka wax laga sheego ilaahii abuuray iyo rasuulkii ilaahay usoo diiday diintoodii mid jira muu ahayn bal waxaynu soo qaadanaa dhowr tusaale oo ku saabsan bal culimmadii hore waxa ay ka yeeli jireen cidda aflagaadada noocana ku qunto fuqahaa undulus waa wadanka iminka sbain la yidhaahdo undulus baa la odhan jiray muslimiintaa siddeed boqol oo sannadood ka talinayay markii ilaahay ay caasiyeen amarkiisa ay khilaafeen ee arrintan oo kale ay ka dhacday aynu sheegi doonaa ayaa ilaahay gaalada u ku salliday o u duleeyey oo gacmahooda markaasi ay ka baxday waxay fatwoodeen nin la odhan jiray ibnu xaatim oo weliba faqiih ahaa in la dilo weliba la salbiyo o la deljelo waayo rag baa waxa ay fureen markhaati ah inuu ninkaasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu quursaday oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu meel kaga dhacay isagoo nin la munaadaroonaya oo la doodaya ayaa malaa xadiis ninkaasi u daliishaday markaasaa wuxuu yidhi ma anigaad ii sheegaysaa hadalkii uhi yatiimu abi aalib abu aalib agoonkii uu soo koriyey agoon buu ku tilmaamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo tanaqus iyo liiditaan uga jeeda ma kii sabaga cali bin abi aalib u ahaa aniga hadalkiisa ii sheegaysaa buui hadalka caynkaasiya ee ninkaasi lagu deldelay ee lagu salbiyey iyo ka maanta hargeyso dhexdeeda laga leeyahay iyo magaalooyinka kale waynu dareemaynaa baanu malaynaya farqiga udhexeeya xagga xumaanta iyadoo labadba waxa weyan ay xun yihiin waxa kale uu yidhi isagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka hadlaaya saahidaba muu ahayn buu yihi rasuulku adduunyada nin ka saahiday muu ahayne wuu waayey uun hadduu adduunyo heli lahaana wallahi uu ku raaxaysan lahay oo qadaadkuu seexan laha dhexdeeda buu yihi waxaa soo hadale uu leeyahay adduunyada uu ku dhaleecaynayana waa iska dayn laha ninkii caynkaa waxay fuqahadu fatwadeen in la dilo weliba la deldelo suu cibro ugu noqdo dadka kale waxaa kaloo abu cabdillaahi ibnu cataab uu fatwooday sheekii la odhan jiray nin yidhi haddaan anigu wax idin weydiiyey ama aan masale jaahil ka noqday faqad sa'ala wa jahila nabiyu calayh isalaatu wasalaam dee rasuulku waxyaabaha qaarkood buu jaahil ka ahaa oo rasuulkuba calayh salaatu wasalaam waxyaabaha qaarkood ayaa cid kale u weydiiyey arrinta noocaasa kaana lagu deldelo o lagu dilay abu maxamed ibn abi zayd alqirawani isaguna waxa uu fatwooday in la dilo nin la maqlay waxa uu maqlay iyadoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam la hadalhayo leetana rasuulku siduu eka dabeetana nin aan aada u qurux badnayn oo foolxuma ay ka muuqataa meesha ka soo baxay markaasa wuxuhi waar dhegaysta anaa idiin sheegay siduu ekaaye ninkaa foosha xumaa halkaa maraya ma aragtaan ninkaasuun buu ahaa kaasoo biyo ismarin waxaa markaa uu fatwooday sheekhaasi in la dilo waxaanu toobadiisa lama aqbalayo waqad kadaba lacanahu allah walaysa yakruju min qalbin saliim aliimaan ilaahay ha nacdale been buu sheegay buu rasuulku ma fool xumay qalbi iimaan ku jirana waxaasoo kale waxa weeyaan kama soo baxo kadalika waxa weeyaan axmed ibn abi sulaymaan saaxibu saxnuun waxa isna uu maqlay nin leh facala allahu birasuuli illaahi kada ilaahay rasuulka balaayaha ku rido markaasaa waxaa la yidhi war yaa caduwallah xumaantan iyo balaayadan aad ku hadlaysaa waa maxay markaasaa uu kusii hadlay hadalkii hore mid ka daran markaasaa la yidhi waar maxaad ku hadlaysaa waxaan jooji suri waar waad waalantihin rasuulka sheegay maad garanaysaa hangaradaha ama dibqaloocaan u jeeda ma rasuulka ilaahay soo diray oad noosanina caayo arrintaasoo kale maanta way jirtaa in rag culimo loo yaqaano oo awliye loo yaqaanaa diinta ilaahay ay caayaan ama rasuulka ay caayaan marka la yidhahdo waar ma ninkan ilaahay iyo rasuulka iyo diinta iyo caayaya ayaad awliye culimo ku sheegaysaa oo diin u daba fadhiisanaysaan aad ka barakaysanaysaan ayaa waxaa dadka qaarkood ay odhanayaan maya adkii awliyadu ku hadlaya waa luqad kale weeye rasuulku caaya maha rasuulkeedii diintu caaya teebaad moodaysaa waa diin kale weeye ilaa bacdulikhwa ay sheegeen inuu nin waxa weeyaan reer weliba qoyska uu ka dhashay inuu diintooda caayi jiray markana waa diintaa caayana o odhan jiray dee diinta reerkayga miyaad garanaysaa waa adhiga weeye markaa markaan diintooda caayayo adhigaan caayaya waxaasoo dhami waxa weeyaan wax qofka laga aqbalayo ma aha mar haddii hadalkiisan uu yahay hadal ay ka muuqato aflagaadiicay rasuulka ilaahay u geysanayo mar martiyo laga yeeli maayo waxaa markaa uu yidhi xabiib ibnu rabiic arrinta noocaasiyo laga yeeli maayo lianna iddicaaa taawiili fii lafdin sariix laa yuqbal hadal cad oo caynimo ku cad oo rasuulkii uu caayay inuu idhaa hangaradaan uga jeedaa ama idhaa diin kalaan u jeedaa ama uu yidhaahdo waxa weeyaan ilaahanaan caaya asnaamtaan u jeedaa arrinta noocaasiyo laga aqbali maayo saas ayaa ahlucilmigu raxmatullaahi calayhim ay ahaayeen waxaan walaalayaal kusoo gebagabeynaya muxaadaradeena qofka rasuulka caaya ama diinta caaya ama allahba subxaanau watacaala caaya dembiga noocaasiya uu sameeyey axkaam baa ka ratimaysa qaarkood adduunyadan waxa weeyaan ay dhacayaan qaarkoodna sidaasoo kale aakhiro waxa weeyaan ay dhici doonaan axkaamtaa waxaa ka mid aynu kusoo ururinaynaa marka koowaad qofkaasi waa qof murtad oo diintii islaamka ka baxay waa qof markaasi islaam iyo iimaanaanay shaqo isku lahayn xukunkiisuna dee waa in la dilo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man badela diinahu faqtuluuh qofka diintiisa bedelo dila buu yihi mar haddii rasuulkii uu caayay ama diintii uu caayayna diintiisii islaamka iduu ka baxo wuu bedelay xukunkiisu markaa waa in la dilo ama nin ha noqdo ama gabadh ha noqdo ha yidhaahdo waan kabtamaya ha yidhaahdo iga dhambay ahay waxaa kaloo ka mid ah axkaamta ka dhalanaysa ka dhalanaysa arrinta noocaasi waxaa ka mid a ninka ilaahay caaya ama rasuulka caaya ama diinta caaya in markaa gabadh muslimada loo guuriya waa xaaraan weeyaan guur u qaban maayo meher u qaban maayo gabadh muslimada in sidaasoo kale gabadh muslimada hore uu qabee ay la sii joogtaana mid bannaan maaha mid cusubna looma meherin karo mid hore waxa weeyaan ay wada joogeen ama u qabayna lama sii joogi karto nikaaxaasi waa fasakhmaya ilaahay baa wuxuu ihi laa huna xillun lahum walaa hum yaxiluuna lahuna dumarka muslimaadka ahi xalaal markaa umaaha kuwa gaalada ah ilaahay subxaana watacaala saas ayaa qur-aankiisa uu ku tilmaamay inuu soo galo masaajida muslimiinta gaar ahaan masjid alxaraam ayaa mamnuuc ka noqonaysa inama almushrikuuna najas falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim haada waayo waa najaasoobay gaalnimada noocaasi ee uu ku dhacay ayaa najaasaysay in markaa meelaha daahirka iyo muqadasaadka islaamka u soo dhowaadaa waa mid mamnuuca oo wax weyn aan laga ogolay masaajidka ixtiraam baaraka allahu fiikum iska fadhiiso lamid ah haddii gabadi dee diinta ay caydana waa lamid iminka dumar waxa weeyaan diinta caaya ayaa beledkeenna ku fara badan aada maqlaysaa wallaahi waxyaabaha laga murugoode qalbigu uu kula googaayo waxaa ka mid a inaad maqasho caruur yar yar oon toban jir gaadhin oo caaya nebiga calayhi salaatu wasalaam wallahi waxaan filaya inaanu isbuuc ka soo wareegin marka anoo gurigayga dhex fadhiya daaqadda aan ka maqlaayo ilmo yar oo aan jiri toddoba toddoba jirba ama sideed jirba oo mid kale nebigiisa caaya waxa noocaasi waa tarbiye xun oo ay la kulmeen carruurta oo dadka waaweyn ay ka maqleen wixii dadka waaweyn ay ka maqleen ayuun bay waxa weeyaan ku hadaaqayaan marka haddii dumarku ay caayaanna xukumka noocana bay yeelanayaan oo nin muslimi inuu guursado maaha gabadh caynkaasiya haddii marka hore uu qabayna ilaa marka ay toobad keenayso in gabadha noocaasiya uu haysto maaha waa inuu sii daayo waxaa kaloo ka dhalanaysa inaanu mas-uul ka noqon karin hablihiisa iyo inamadiisa inantiisa xataa ma bixin karo walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila mid kaafiri qof muumina mas-uul kama noqon karo ilaahay baa subxaana watacaala qur-aan ku tilmaamay haddii uu dhinto dadka muslimiinta ee qaraabadiisa ay dhaxli maayaan haddii dad muslimiin oo qaraabadiisa ay dhintaanna sidaasoo kale isagu ma dhaxli karo oo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yarisu almuslimu alkaafir walaa yarisu alkaafir almuslim qof muslimi gaal ma dhaxlo qof gaaliina qof muslima ma dhaxli karo waa xadiisu usaama ibnu zayd imaam albukhaari baa warinaya waxaa ka mid a axkaamta ka dhalanaysa qofka caynkaasiya inaan la cunin waxa uu gowraco ama bisinka ha u qabto ama bisin yaan u qabanin waayo dee maaha qof muslima wuu ridoobo diintii wuu ka baxay manaha ahlulkitaabkii yuhuuddii iyo nasaaradii dabiixadoodu ay xalaasha ahayd waxay gowracaan ay xalaasha ahayd ee si markaa saxa ay u gowracaan labadaa midna maaha waa gaal kale oo nooc kalea waxa uu gowracaa markaasi xaaraan weeyaan waa bakti in la cunaano waxa weeyaan ma banaana ninka lagu ogay arrinta noocaasi ee hiliblaa in markaa hilib laga iibsado ama waxa uu gowraco la cuno maaha haddii axkaamta noocaasi aynu kula dhaqmi lahayn oo qura dadka xumaantan iyo dembigan ku qumaaya wax fara badan bay walaalayaal waaqaca ka bedeli lahayd haddii uu dhinto lama maydhaayo lamana kafnaayo lagu tukan maayo maqaabirta muslimiinta la geyn maayo ilaahay naxariis iyo dembi dhaaf loo weydiin maayo waxaa baktigiisa loo qarinaya sida ayda la ysaga aaso si ay markuu meelahan ku dhinto ama gaadhi jiidho ma nidhaahno waar yaynaan cudur ka qaadine meelaha god uga qabo inaga qariya sidaasoo kale ayaa isagana lagu samaynaya banaankaasi ayaa loo dayn lahaa haddii waxa weeyaan aan laga baqanahayn dadka muslimiinta inuu dhibaateeyo aakhirana masiirkiisa iyo meesha uu ku dambaynaya haddii arrinta noocaasi uu ku dhinto waa naar weeye sida ilaahay subxaana watacaala aayaad qur-aano fara badan uu kaga warramay waxaa walaalayaal tilmaamaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka caaya haddii inagu aynu waxba ka qaban weyno oo aynu munkarka noocaasiyo carabkeenna ku inkiri weyno oo aynu gacanteenna ku inkiri weyno markay suurtagali noo tahay oo aynu ku inkiri weyno qalbigeenno arrinta aynu ka damqan weyno aynu ka xanuunsan weyno waxaynu halis u nahay in ciqaabka ilahay nagu soo dego ilaahay subxaana watacala wuxu uhi wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaas ka baqda fitna iyo cadaab kuwa dulmiga iyo dembiga sameeye qura aan ku dhac ahayn dadkao dhan waxa weeyaan wada maashaynaysa wuxuu tilmaamay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam qoom kacbada ku duulay si ay u soo burburiyaan in dhulka lala jari doono iyadoo weliba ay ku jiraan dadaan ujeeddada noocaasi aan u socon rasuulku calayhi salaatu wasalam wuxu uhi yukhtafu biawalihim wa aakhirihim uma yubcatuuna calaa niyaatihim kooda u horeeya ilaa kooda u dambeeya kii arrintaa u socdiye ka kale oo dhulkaa lala jaraya dabeete hadhow mid walba niyadiisa ayaa lagu soo saaraya inay samadu inagu soo dunto ciqaabi nagaga yimaadaynu halis u nahay wallahi inuu ilaahay dhulkaynala jaraynu halis u nahay kuwa dhulka lala jarayna waa jirtaa oo culimada islaamku waxay sheegeen fi lcasri alxaadir waktigeenan jasiirad ku taalla waddanka turkiga ayaa waxaa isugu yimi kuwo lagu sheegaya dubaad saraakiishii ciidanka xaflad bay ku lahaayeen ay khamri ku cabayaan xafladda caynkaasiiba oo muusig la garaacayo habla ay u heesayaan ay u taasayaan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu aflagaadiinaya ilaahay subxana watacaala ilaahay baa dhulka la jaray dab iyo naar buu ilaahay marka hore qabadsiiyey jasiiraddaasi ay ku jireen dabeete iyadoo la arkayo ay muuqato ayaa jasiiradaasi si tallaabo tallaabo ay hoos ugu degaysa ilaa ay wada qarsoontay oo qof aanu ka bixin kuwii meesha caynkaasiya ku jiray ay munkarka noocaasiya samaynaayey wixii inagu dhacay walaaleela hore inoogu dhacay dunuubta aynu samaynay baa sababu ahayd ilaahay subxaana watacala inagama gardarayn cid inaga gardarana ilaahay subxaana watacaala uma hiilinahayn ilaahay subxaana watacaala dembiga aynu ka gallay ayaa sabab u ahaa imikana dhibaatadayna haysata oo faqrigu uu ka mid yahay oo abaaruhu ay ka mid yihiin oo horumar la-aantani ay ka mid tahay arrimaha noocaas o dhan waxaa sababaa dembiyada aynu gelayno oo weliba ay u weyn tahay ilaahay aynu aflagaadeyno dad inagu dhex jira aflagaadeeyaan rasuulkaoo dhexdeena lagu aflagaadeeyo diinta ilaahay subxaana watacaala la aflagaadeeyo waxa walaalayaal dhici jirtay ummadi marka rasuulkeeda ay aflagaadayso ay dhibto ayaa la halaagi jiray bal qisaska qur-aanka u fiirso gaalnimada oo qura laguma halaagi jirin siduu leeyahy sheikhulislaam ibnu taymiya maalinta ummadi ay bilowdo inay rasuulkooda hadal ku dhibaateeyeen ama ficil ayaa ilaahay subxaana watacaala u halaagi jiray saxaabada rasuulku markay maqlaan qola rasuulka calayhi salaatu wasalaam aflagaadeynaysa waxa markaa ay ogaan jireen oo ay dareemi jireen inuu ilaahay halaagayo subxaana watacaala uu uga gargaarayo sidaas ayaa saxaabada rasuulku ay dareensanaan jireen waxa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu qoray laba warqadood midna kisra buu u diray midna kaysar kaysar ninkii la odhan jiray reer ruum u talin jiray warqaddii rasuulka waa maamuusay rasuulkana ma aflagaadayn mulkigiisi baaqi buu yahay ilaa yowmina haada sida sheikhulislaam ibnu taymiya raxmat ullahi caleyhi uu leeyahy oo waa kuwaa dee reer ruum waa reer yurubkaase waataa weli dowladahoodu ay dhisan yihiin ninkii reer faris u talin jirayna warqaddii rasuulkana waa jeexjeexay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam istihzaa buu ku sameeyey waa ku jeexjeexay ilaahay baa mulkigiisii jeexjeexay xidhirtiisii gooyey ina shaani'aka huwa alabtar baa ku dhacday ka ku dhaleecaynaya nebi maxamedow isaga ka xidhirtiisu ay go-ayso ee kada beelaaya ee aanu baad waxa weeyaan u baxahayn haddii ilaahay yidhi subxaana wa tacaala man caadaa lii waliyan faqad aadantu bilxarb qofka colaadiya qof aan jecelahay oo i rumeeyo iga baqda dagaal baan ogeysiiyo dagaal ha ku talagalo maxaad u malaynaysaa kan rasuulka ilaahay colaadiya ilaahay colaadiya diinta rabbi colaadiya dagaalka ilaahay subxaana watacaala ma ka badbaadaya waad u malaynaysa iyo ciqaabka rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaana watacaala walaalayaal aynu ka baqanno oo munkarka noocaasiya aynu ololo ku qaadno ummado sideenan oo kale waxaa jiray rasuulka ilaahi iyo diintiiyo loogu dhex caayi jiray oladay ku qaadeen culimadooda dhalinyartooda odayaashooda madaxdooda ilaa arrinta noocaasi ay suusho markaasi ay baabaaday ama ay ku dhawaatay inay baabaado munkarka noocaasiyo meel aynu uga soo wada jeesanno intaynu ilaahay subxaana watacaala aynu ka baqanno aynu markaa ka baqanno suul khaatima inay khaatimadaynu xumaato iyadoo rasuulkii calayhi salaatu wasalaam laynagu dhex caayo haddaynu dhimanno kan rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya isaga khaatimadiisu inay xumaanayso haddaanu arrintaasi ka toobad keenin shaki waxa weeyaan kuma jiro oo aanu dib islaamka aanu soo gelin oanu soo islaamin haddaan markaa la dilin oo xadka aan lagu oginba waxaa dhacday waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam see bukhaariya muslimba ay wariyeen nin baa jiray rasuulka karaani u ahaa kiristaan buu ahaa markii hore dabeetana wuu islaamay rasuulka kuwii wuxuu qori jiray buu ka mid ahaa intuu ridoobo qoladii kiristaanka ahayd uu u tegey ayaa wuxuu yidhi maxamed waxaanu sheegaya ma run baad moodaysaa wixii anigu aanu malmaluuqay weeyaan wixii anigu aanu qorqori jiray ayuu dadka qur-aan ugu sheegayaa buu yidhi dabeetana nimankii madaxay saareeno waxay idhahdeen baleed maxamed inaanu waxba isla haynin oo uu been sheegayo waxa noogu daliila ninkii dhammaan saxaabadiisa ka mid ahaa ee karaaniga u ahaa ee qur-aankanuu sheegayaba u qori jiray ayaa waxa weeyaan sidan leh bal dhegeysa ninkii madaxa saareeno ay weyneeyeen ay tacdiimiyeen ay tafkiimiyeen laakiin ilaahay subxana watacaala miyuu ka qarsoomi karaya ilaahay subxaana watacala ciqaabkiisa miyuu meel kaga gaban karaa ma cid baa ka difaaci karta maalma markuu joogadu ilaahay qoorta ka jebiyo u dhintay markaasay xabaal u qabeen oo ay aaseen ilaahay baa dhulka le subxaana watacaala ilaahay baa dhulka abuuray dhulku ilaahay buu ka amar qaataa waa deeca waynagii tilmaamaynay dhulku inuu ka gilgisho aflagaadada ilaahay loo geysto dhulkiibaa ka gilgishay aflagaadadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkaasi u geystay subxii baa la arkay isagoo xabaasha ay soo tuftayoo banaanka waxa weeyaan yaalla markaasay idhahdeen haa garanay maxamed iyo saaxiibadii baa xalay ku soo guday oo intay qodeen dabeetana banaanka soo dhigay ciil bay u qabeene mar labaad bay ku celiyeen mar saddexaad bay ku celiyeen mar walba dhulkii waa soo tufaa markii dambe waxay ogaadeen masaa'ib iyo balaayo kale inay daba socoto way iska tuureen saas ayaa walaaleel khaatimadu ay uga xumaanaysa oo laa ilaaha illa la aan la waafajinahayn wallaahi waxaa dhacday oo bacdu diyaar ilislaamiya dhulka islaamka meelo ka mida ka dhacday rag dhalinyar ahaa oo ilaahay iyo diinta iyo rasuulka iyo caayi jiray inuu gaadhi la qallimay dabeetana markii la doonay in la yidhaahdo loo laqino tawxiidkooda laa ilaaha illa allah dhaha inay bilaabeen inay diinta caayaan qofku ma ha dhowtoole marka ay geeridu ku soo xaadirto awoodi waxa weeyaan ay u run sheegto shaydaanku fursadaa uu soo xaadirayo uu ka faa'idaysanayo wixii qalbigiisa ka buuxayo wixii uu ku hadli jiray ayuubuu ka hadlaya ku hadlaya ilahay baynu ka magan gelaynaa subxana watacala in khaatimadu ay naga xumaato ilahay khaatimada noo wanaaji walaalayaal waxaan soo gebagabinaya waxa yidhi hadalkaygan ololahan markaasi bilaabmay ee muxaadaraadka ku bilaabmay dhammaanteen ba aynu ka wada qayb qaadanno waa mas-uuliyad dhammaanteen bayna saaran shar iyo dhibaato fara badan aynu kaga badbaadayno waajib ina saaranna aynu kaga soo baxayno ilaahayna subxaana watacala inoogu naxariisanayo ilahay dembigeenna ha dhaafo ilahayna subxana watacala dhammaanteen ha inoo naxariisto allahu aclam waxka bilahi tawfiiq sala allahu cala nabiyina maxamed wala ali wasaxbi wasalam wasalaamu calaykum وهل موقع مسلمه كتعين من موقع مسلم أخا لو لم لقد يرفع على إلهي يا رسول الله في سأل معك
gaalmudug laga gujiyo gaalmudug waa inuu haysana inaanu gaal ahayn inuu xukunkiisa oo ilaahay lagu maqliyo weye waa qof haysta inuu muslim yahay laakiin aan muslim ahayn waa qof laga yaabo inuu masaajidka soo galo markuu ka baxana ilaahay iyo rasuulkiisa caaya tusaale keliya ayaan idin siinaya nimanka reer bani israa'iil la yidhaah amba yuhuuddu waxay lahaan jireen caado xumayd waxaa caado u ahaan jirtay markay maydhanayaan hadday haro tahay iyo hadday balli tahay iyo hadday meel kaleba tahay way isu iman jireen markaa si koox kooxa amba wadara ayay u wada maydhan jireen nabiy llaahi muuse calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa shaksi aada u xishood badan waayo xishoodku iimaanka ayuu ka mid yahay ambiyadana akhlaaqdooda ayaabay haydba xishoodka markaa nabiyullaahi muuse lamau maydhan jirin oo halkii ku wada maydhanayaan uguma u dhex geli jirin isagoo qaawan gaar buu u maydhan jiray maxay sameeyeen markaa waxay yidhaahdeen ninkaa muuse ee gaarka u maydhanaya waxa uu leeyahay sheelo sheelo fiihi aadar yani waxaan aynu sheeladan idhaahno ayuu leeyahay oo si aan loo arag ayuu si gaara ugu maydhanaya allah subxaanahu watacaala
aayad qur-aankiisa ka mid ah ayaa ilaahay wuxuu yidhi isagoo la hadlaya dadka dadka iimaanka leh yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaaladiina aadaw muusa fabara'ahu allahu mima qaalu wa kaana cinda allahi wajiiha ilaahay wuxuu leeyahay kuwa iimaanka lah laa takunuu kaaladiina aadaw muusa ha la mid noqonina oo hala hala madoobina kuwii nabiyullaahi muuse dhaleeceeyey dhaleecaynta muuse ku dhaleeceeyeen maxay ahay sheelu leeyahay ilaahay calaykum rasuulkaaga waxaa ku sameeya
iyo sheeluu leeyahay keebaa fudud sheeladu waa shay dabeeciya waa xanuun sheeluu leeyahay bay yidhaahdeen waa adiya waa dhibaateyn ay dhibaateeyeen bay ahayd ilaahayna uu ka baryeelay sida xadiiska saxiixa uu tilmaamaya marka baaraka allahu fiikum qadiyadan ilaah cayga iyo rasuul cayga iyo diin caygu khatarteeda ayay leedahay axkaam ahaan hadday tahay adduunyada iyo hadday tahay aakhiro wixii ka ratibmaya sheekha inoo sheegay waxaan u kacay uun inaad ogaataan qofku ilaahay markuu caayo inuu gaal yahay inaad ogaataan qofku rasuulka ilaahay markuu caayo inuu gaal yahay ilaahay diintiisa markuu caayo inuu gaal yahay waa inaad ogaataan idan markuu gaaloobay cala duul wax alla wixii xidhiir ahaaya isaga iyo muslimiinta ka dhexeeya way go-ayaan haweenaydu furiinba uma baahnaa hadday ilaahay diintiisa caydo amba ninka diinteeda caydo cala dul bay uridoobaysaa ninku kadalik waxay culimada muslimiintu markaa ka hadlaan markaa uu gaaloobay ee uu rudoobay ee xidhiirkiisa iyo haweenaydiisu ay u go-ay haddii inta haweenaydu ay ciddada ku jirta uu soo noqdo haweenaydii ma nikaaxiisii hore ayay ugu soo noqonaysaa mise baa-inaabay ka noqonaysaa iyada inay furantee la iskuma hayo guuldarada dambe sii dhacdaa waxa weeye intuu ilaahay iyo diintiisa la caayo inuu haddana islaamkiina iska sii shuuqsado waa musiiba marka awlaad umma mujtamacan iyo dadkan aynu fahmi laanahayba wax kalaba meeshii inay sii tiri karaan marka waa waajib saaran dawladda qof muslimi dee maanta inagu ma lihin ka diintaada caayo afka jabi amba xabad ku dhufo amba midi ka taag waa laga yaabaa kaa gaalka adigoo muslima in laguu dilo laakiin wayn dawladda mas-uuliyad baa ka saaran abaarahan iyo odalulunkan iyo silican iyo waxaynu arkayno o dhani waxaasay ka dhalanayaan qof kastoo saalixi markay xumaantu badato wuu halaagsamaya xasib canihiisu jiray ay ahaa jiray haweeney rasuulka haweenkiisa kamid rasuulka salawaatu llahi wasalaamu aleyh xadiiku sheekuna markii halaaga uu rasuulku ka hadlay an nahliku aw an nuhlaku wa fiina saalixuun rasuulka ilaahay ow miyaa nala halaagaya mise waanu halaagsamaynaa iyadoo dadka saalixiinta wanaagsani ay nagu badan yihiin rasuulku wuxuu ku jawaabay nacam idaa kasura alkhabar ha waa laydin halaagi doonaa xumaantu markay badato wax alla waxaa jooyadaha iminka dul fadhiya waxaan filayaa masaajidka dadka ugu dhowi ugu diincaynka badan yihiin inuu ka yahay baan umalaynaya anugu waayo waxaa ku dhow wax alla wixii bahalka imin jiray laa shaka aad bay u khatar badan tahay ilaahay diinta inaad gidi wada maqasho marka baaraka allahu fiikum ilaahay ha u toobad keenaan intayna maqlaysaa ilaahay ha u toobad keento shayga ay ku ridoobeen ee diin cayga aan baylah cayga ah waa ina ilaahay uga toobad keenaan waa in ilaahay loo soo noqdo ma jecli inaan sheekha ka dilo hadalkuna intuu inoo sheegay buu inoogu dhan yahay subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk